asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan dhammaantiin meel kasiisan roogtaankeyga waxaa uqadka ninka jire malaaq maxamed yacquub malaaq deerow oo ah afhayeenka oday dhaqameedka koonfur galbeed soomaaliya malaaq ha ka dhawaawo warbaahinta daafeed media waa ka dhoweyaal dhoweyaal dhowe malaaq yacquub bisha madii ahayti toman shan way hasaateen xaanshi isin aan ka horjeedaan go-aankii haka bihi guddiga xalinta khilaafaadka ee muqdisho oo isin dhahaasan walaagaas walka jira male shalina way hasaarteen xaanshi kale oo isin karahaasan go-aankii iyo hasaaren marka mayshala kalamadaas xaanshi oo unika aragna warbaahinta bisha toman iyo shantiya iyo bisha toman iyo liya bismillaahi raxmaan iraxiim markanka hore aytasin kalaame marka xigtaana sidoo adiga ku hore qabka horta sheegaha ay tahay warqadii hore oo una kataagi yaraani ini xildhibaanadii sidii hore ay lahaan kadoorada ini waxaadan una kataagi yaraani warqadaas waa sax laakiin warqada dambe oo laleeya go-aankii guddiga xalinta khilaafaadka taageersana waa arintaasi waa arin jarta mae wal odayaal kufadheedan mae ana kolley shaksi ahaan ma oshi tan kale laakiin kuwarqabi xaaladeeda inaan kuwarqabi laakiin tan dambe oo aada sheego hayto go-aanka guddiga yarani waa una kuwarqabna mee marka odayaal kale oo banaanka roogan haddii ayin dooni sheego laakiin odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo dawladda wal ku dhisi xaaladeeda inin jarnaan malay arrintaas shaksi oo oo dacwooday waaba jaraan marka dadkaas dacwooday xaaladooda si atana sheega kor laakiin odayaasha dhaqanka kale ma kor qabaan malaaq sida una la socono doorashooyinka intii ka socdeen magaalada baydhabo way jiray oday dhaqameedyo badan oo hanuun walbadan ka sheegadaan sidii maamulka walaaqan wadaan marka isin arrimogaas mayan ka hadala waaytan naftarkiin maadaama isin ataan malaaqdeedii wakti badan meelo roogi wana ka qayb qaaday seero horta sida adiga bafka warqabta odayaalka dhaqanka meelo goofooga ku hayan markastaba kormeerani walaa horta wal cusub oo soomaalida ka cusub waaye doorasho dadban yaa la eri wal dadban oona sidaano adayga bafka warqabta mayba waaha hadan anaga ka dadbamay ma dhalaas mayba waaha neefkan erinka anaga ka dadbamay ma dhalaasa hadan dalaameytan anaga ka dadbamayna dhalaas war dadban ahaayan horta sidoodaba wal haddana caalamka ka cusub ahaayan soomaalidana ka cusub ahaayan laakiin una goofrooga ku haynay markasta laqor la soconi unuba ergooyinka diyaariyaan ergooyinka unu sheenaan odayaalka dhaqanka ergooyinka yoo sheeneeyaan marka ma in badanta eeda ma in badanta lama qodoba in badanta qodobka raawa ergada ergadayme langmusharaxa maykale ergada ergadayme ergadana usud maynlaha inayniisa xulo adiga dhaqanka inaa xulo hayti unishileedana may target ka saari jirnay markasta odiga dhaqanka hadii waa laku daba mariyo ergadi shaandadi ergan ha in la shaandado markaas ku hadlaani laakiin ergadi hadii la shaano oo musharax qayliya oo leeyaan ergadi tayma ergada hal qof laylahan qori ma jirto ergada waxaaye kursigiiba todob qof shan qof lama qof sadi qof yaan tartamaasi marka qaab unun ku hadalaana ma jarto shaleediya doorkanin ku banaanay may haytay ergadan saxetaa odayga dhaqankiisi iyo nay haka xuleena nabadoonadii sidii linka talagalay haka xuleena haddiiba saxa naqato una faraama la galaana oo arrimahana sidaas yaan badan yihin hadda dadka cabada xildhibaan oo leh ergadii taymahayn iyo ergada laisdaba maray iyo adiib goradaas lan walfadaw hoobisu walwaayo waa isku fe isku sal doranto marka markastuna diyaaran hayna ninkoodana dad badan oo hooga yar issue qabay oo anseenay odayaalka dhaqanka fadheenay la hadalnay wareysanay waxyaalaha ku qaldan hadii laku qalbiyaana una ku reebno hadii isuka saxyaana una ku reebno badana suubini wal badana suubini sida eelid oo kale odayga dhaqanka walgaraa-i ergadiisna erga hayti waa jilible oo kale ergada xooga layska khilaafi labaatan iyo shan iyo labaatan shan si nabadoonada iyo markay iska khilaafeen wal badan oo isan ogayn yaa ku qaban arrintaas markii una anbano arrinta adi ka dhawaajisa horta arrin jirta waaye in xildhibaan uswalweydiya usi arrintaas usi dhaho laakiin way jirtee lamo oo oday dhaqameed oo una la socono malaaq laysaamow iyo malaaqa shanta caleen sidow maada iyo naftisho ka andacoodayan in oo ergadaas ergadion ahayne laakiin guddigii oo doorashooyinka koonfur galbeed arrintaas iyona diida inay idhugun sidaan taas may ka jirtayin deero horta malaaq laysaamow haddii ana kiin ka hormaro malaaq laysaamow una ergada sanadkan odayaalka dhaqanka boqol iyo soddon iyo shantiyaxa culaayaan iyo alla talada odayaasha oo nabadoonada ogaawaalari ma iska daynayo un odayaalka dhaqanka haddii ana walba ninninka eer sheegane lantina wadoonada inweerna difidifirna hingiirsa marka geelila mayb waa ibilowgi wardheeraan shalbehe markaasa tumin iyo rasadexumaad oo kale shalbehe tuminta dijif nabadoonadii saddeed iyo tobanka haaye difooyinka haaye may yala fadheeni markiisa ni una lahadal isa naftitiisa noodiidi mayogyala fadheeni neernay marki dambe ergida saxahaytenaasa saxay walaa kule odaygisi laa fadheeday saxaalada kulle neerni maalana la fadheeni mayni sheegeen tumi sadeedi nabadoonba ini ergidisi sax ilaa kuxuli yanin sheegeen oo odayga xooga saluugi musharaxiinta markaasa qaabka musharaxiinta fadheedeen saluugin odaygii sidaas mooyaane ergada ma qaldanayn ergadii haddiiba sax eetanaynan sheegina odagiina xoogaa noo dhegaaye jaalkan ahaay inuu la fadheeno la hadalna fadli sidaas ayaa ya ya ya ya haaladiis naqati marka ku gaafsini marka odayaalka dhaqanka haddii unahna odaygaas markii maadaama jumuciyo maysirda oday oo nabadoonadii ana arrintaan sax wayna layin isuuna arrinta sax ma aha meel kale walin waaciilay kalan weeye hortanii la fadhaw armayna diini una faraa kulubani aw siida umaadow siida umaadow arrintiis kheyr alla siiya mar badanani kula taladaay yardanaayay oo yaa maal badan inu ku ergeyni ini wala kaweelo shanta alaamoodna may leerehen gabaralla ku fadee markii dambe gabar sheena leeri gabartii walaa ku dhegacdeegi markaasaa barbaaro oo yoona dacwo kale weliga oo kursigunubana noo dhacay laba iyo toban sana unuha ka fadhiinay shalay ununa noo qaaday haddana unu qaadadaana lewa guddigii iyo gabarini iyo sheeneen ogolaadeen hoosaha lakuheliye una taas magalna markii dambe odayga la fadheedi ana deerow ahaan iyo malabow la fadheeni malag malabow wada hadalni markii dambe ini gabar jeeyi ya noo aqbali gabar amanta jeebi ola maalma doorashada ku dhiman tahayt ergooyinka iyo walaagi la diyaariyaba sidaas horta cilada ka koyti cilada ka koyto odaygaas una wada hadal unoo nin socdo maynara xamara kolko deere hanaqde insha allah wada fadheedaan marka intaasa ku jeetin intaas in qof walbaba oday ee qanciino walaaga noo halaawsugna noo halaawsiyiin wala la qaadin shaqsiga una noomad aho umadan ku dhaladii leewaaye inistana zidnaar no fadaani buubo oo kale la hadalni qaniini gudaadka tunida sidaas oo kale dhan walbaba odayga naftistiisa soo dadkii isansamayay mayla ku yaaba ini shaksi usuwadada marka shaksigii usuwadadi haddii walaaqo meelo ini nufuudanka lahayna dareema xoogaa isuna narkutiisa oroysho badan hasoo biyaay intaas buuna qaniceen ay ka dhex shaqeeyeen ini walnin ku halaagno walaaq yacquub eed iyo eed yaqma